saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiga isnaa ee magaalada jowhar oo aad ka dhagaysataan siddeetan iyo toddobadhibic toddoba megaartis toddobaadkii bahadaan oo kale ayaad inoogu barateen inaan halkan idinkaga soo gudbiyo barnaamijka toddobaadkanna waxaan kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu soo dhaweynaya ardayda kusoo biirtay sanadkan jaamacadda joobka ee faraceeda magaalada jowhar ee u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan iyo idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynaya ardayda sanadkan kusoo birtay jaamacadda joobka ee faraceeda magaalada jowhar munaasabada ayaa waxaa kasoo qeybgalay arday macalimiin iyo maamulka jaamacadda joobka ee faraceeda magaalada jowhar ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda joobkey ayaa soo dhaweeyey ardayda cusub jaamacadda joobkey waxaan soo dhaweynaa maanta diyaar unaha inaan soo dhaweynaa ardayda cusub ee kusoo birtay jaamacadda waxaan dhegeysiinaynaa jaamacaddana jaamacad fiican inay tahay tayaade qurux badan ardayda ka soo baxda magaalada jowhar kuwa uga fircoon uga shaqada badan yihiin uga aqoonta badan yihiin jaamacadda waxaan kusoo biiray mar hore waxaan ahay ardayda ka mid ah lesinka jira lesinka marka jaamacaddu waxay igeysay baractical starka imc muddo waxaan soo qaatay laba bilood ah hadda waxaan ahay arday isku kalsoon shaqadii loo dira kusoo dhixi karo markaan imaanaya jaamacadda iyo maanta fadli weyn aan u dhahay runtii waxaan rabaa marka ardayda cusubinta inay ka faa'iidaystaan sida aniga ay noqdaan arday isku kalsoon noqdaan maalintaa jaamacadda ka bixaysid iyo maalinka imaanaysid inaad isku noqoto lama rabo arday walbo maanta cusub wuxuu gaari doonaa xeerka maanta aan taaganahay isagoo isku kalsoon arki doonaa marka waxaan rajeynaa inaan ka faa'iidaysan doontiin jaamacaddan si ardayda kale ee maqan ee magaalada joogtana waxaan rajeynaa inaa gaarsiisiin codkaasa idin dira inaa gaarsiisiin inay ka faa'iidaystaan fursad qaali inta taallo jaamacad kale aan laga helaynin jaamacadda joogkay sida loo malayna ama runtii waxaa waaye jaamacadaha magaalka kuwa ugu tayada badan waxay bixisaa kuliyado kala duwan waxaa ilaahay maxaa diise arday kasta oo maanta cusub kuliyad kasta uu doorto inuu helaayo uu jaamacad ka helaayo sigaarna ugula tahay markaa soo dhawaada gacan furug soo dhawaada jaamacadda fursadahaasaa ka diyaarsan macalimiin teedaha joogto diyaara wakti kasta diyaar imaana wax la barto marka soo dhawaada maanta waxaan ahay arday isku kalsoon meeshii loo dira kasoo bixi karo istaar kasta ka shaqeyn karo idinkan waxaan rajeyna meeshaas noqotiin insha allah waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin kun iyo koob jeer soo dhawaada ardayda cusub maanta ah soo dhaweynteeda meeshaan ugu fadhino teeda kale waxaa rabaa inaa halkaan sheego tayada ay leedahay jaamacadda joobkee joobkee waxaan kamid ahay ardayda ka barataya saniska in badan baraatika badan iyo wax badan oo aan soo qaadanaya hadda waxaan kamid ahay dadka la geeyay baraatikada isbitaalka ee andersos aada uu micnaa uu ganacsanahay naftadeeda markaa inta imaanayo micnaa ma ahayn qof dhamaystiran waayo si iskuulka ugu soo baxay ayaa meeshaan imaaday kadib hadda waxaan aaminsanahay inaa wax walba qaban karo shaqa walba iga soo horbaxdo micnaa in saniska kamid ah inaa qaban karo taada kale waxaa dheer intaa isbitaallada nala geenin tareenin badan inaa nala sameyn jiri jaamacadda inaa intaan banaanka u bixin sanadkiiba hal mar inaa nala sameyn jiri tareenin meesha aanu qaban jiri marka walaaley waa mahadsantihiin soo dhawaada kun iyo kow jeer dhanka kale qaar ka mid ah macalimiinta kasoo qayb gashay munaasabadaha ayaa soo jeediyey hadallo dhiirigelinaya dardaaran ah
wuxuu yahay inaan halkaan aan ku soo dhaweyno arday walaalaheen ah oo sana dugsiyeedkii hadda dhammaaday dugsiyada
magaalada juwan waxa waaye ka soo baxay marka marka ugu horeysa waxaan idin leenahay soo dhawaada soo dhawaada waxaa kaloon idin leenahay hambalyo goobta aad joogtaan waa jaamacaddii facaweyneed ugu horeysay ee magaalada jowhar laga hirgeliyey turkey mahadiha ka gaarto guddoomiyaha jaamacadda injineer cabdiraxmaan shuceeb jaale iyo ku-xigeenka ustaad cabdirasaaq cali cadow oo runtii waxa waaye maamulkii jaamacadda muddo dheer waxa waaye soo taagnaa wax badan oo isbedelna waxa waaye ka abuuray runtii aada iyo aad ayaa waxa waaye looga hadleenaya midda xigtaa wejiyada maanta halkan naga hor muuqdaa halkan isugu yimid waxay ka yimideen safar safar ay soo dhamaysteen safar kaloo cusubna waxay doonayaan inay galaan marka waxaan idin leeyahay safarkaa cusub ee aada galaysaan mahadaha ka gaarto horto ilaahay baa ku mahadsantan kale waalidiintii horta waxawaaye idinku soo garbisaagsanayd muddadii dheereede waxbarashadii ilaa dugsiga sare aad dhamayseen aada kusoo jirteen haatanna waxawaaye safarkii kale aad galaysaan marka safarka marka la galayan waxaa loo baahan yahay in loo saxi qaato marka saxiidiina quruxsada jaamacadda waxay diyaar u tahay sida dadkii hadda halkaas soo istaagay ee ka hadlay ee idin sheegeen ayay tahayo wax walbow adeega aada kulley halkan looga baahan yahay si dhamaystiran ayaad u heli doontaan oo hadday noqoto xagga kuliyadihii jaamacadda ay waxawaaye diyaar ay lalahayd weliba macalimiin aqoon sare ama durugsan u leh kuliyadahaas bixintooda intaba waa meesha waad waxawaaye waad ka helaysaan qofka markuu meelku cusub yahay wuxuu u baahan yahay meeshaan lagu soo dhaweeyo runtii looga xog waramo dadkii hadda halkaan soo istaagay waxay halkaan idinkaga soo jeediyeen waxay ahayd inaad kaga xog waramaan jaamacadda aada umahansiin labadii arday hadda halkaan soo istaagtay ee ka kala socdeen labada cisbitaal xogtaas waxay ahayd in laydin siiyo oo aada ogaataan in laga yihahdo sidaa sidaa iyo howl lagu wadaa in lagu yihahdo keliyata iyo in maxaan ku ihahdaa soo istaago qofkii helay maxaan ku ihahdaa waxbarashadii dhamaystiran helay helay tababarkii helay in lagu horkeeno runtii way kala qurux badan tahay waxaan malaynayaa inay kalsooni badan tahay markii qofka lagu horkeeno jaamacaddii ka waxbartay baraatikadii helay marka intaasi waxaan filayaa inay kalsooni aada u badan ee idin gelinayso waxaan jaamacadda joogkay faraceeda jowar maamulkeeda waxaan kaga mahad celinaynaa inay runtii ay yihiin dad mar walbaba heegan u ah ee u diyaarsan ardada sano dugsiyad walba ka soo baxda dugsiyada magaalada jowhar inay soo dhaweeyaan waa wax ay jaamacadda joogka keligeed ay gaar ku tahay waa soo dhaweynta ardada dugsiyada sare ee magaalada jowhar ka baxda inay soo dhaweysay u sameyso xablad soo dhaweyna taasoo weliba jaamacadda joobkey kambaskeeda jowhar maamulkeedan aada iyo aada ugu ammaanayno inay iskuulladaba ku booqdaan ay u tagaan in waxawaa geed dheer geed gaabanba ay u fuulaan siday u soo dhaweyn lahaayeen ardadaasi soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maanta ku sugan degmada joha runtii waxawaaye la doonayo in safarkoodii xigay maaragtay waxbarashada lagu garabisaayo marka maamulka kuniga koo jeero waan kaga mahadcelinaynaa mahadaha ka gaarto aaday ugu mahadsan yihiin marka koowaadna xablad marka ugu dambeysana xablad sida hadda laydin sheegay waxawaaye shalay iyo maanta oo kale jaamacadda duruus
ayay waxawaaye bixin jirtay sidooda iga bartay oo maalinta khamiis iyo jumcada bartime ku shaqaysaa full time waxawaaye newly waxaan jecelnahay mar dhow insha allah inaan waxawaaye full time la soo kordhiyo ardada diiwaangelista kuwa socotaa marka aada iyo aada waa mahadsantihiin safarkiina waxbarasho jaamacaddii idinkaga bilaabanayo waxaan leenahay soo dhawaada anigoo ku hadlayo magaca macalimiinta jaamacadda jorkey kambaskeeda joa waxaan ka mid ahay ardadii jaamacadda ka baxday labadii kun iyo sagaal iyo tobankii isla xilligaas ayaan jaamacadda macalin ka noqday muddada hadda ilaa iyo labada kun iyo sanadda labada kun afar iyo labaatankana waan joogaa mahadaha ka gaarto injineerka oo ah maamulaha jaamacadda oo ka mid ahaa macalimiintii halkan ugu soo dhaweysay macalimiinteedii wax ay soo bartay jaamacadda ayuu ka mid ahaa injineerka waxaa kaloo halkan aan ugu mahad celinayaa maamul ku-xigeenka jaamacadda ahna macalimiin ka mid a macalimiinta jaamacadda ustaad cabdirasaaq cali cabdur isagana waxa waaye ka mid noqday macalimiintii halkan igu soo qabartay maanta ustaad cabdiraxmaan runtii aada iyo aad ayaa wuxuu u yahay nin karti iyo awood iyo dhogaal aada u badan runtii waxa waaye geliyey dhalinyarada soomaaliyeed degmadaasi johar joogtay maanta aanan awood u helin inay jaamacadihii magaalada muqdisho oo kale ay aadaan annagoo gobolka hadda aan joogno sidaad ka wareysaan ama runtii marmarka qaar ay iska dhacaan fatahaado ay dhacaan jidadka ay duran yihiin dadka badankoodana ayna u suura geli karin inay waxawaaye safar waxbarasho ay u aadaan caasimadii oo kale marka jaamacadda jabkii aada aada ugu mahadsan tahay maamulka maamulka jaamacaddana aada ugu mahadsan yahay
ardayda sidoo kaleeto kusoo biirtay ama kusoo biiri doona sana dugsiyeedkan hadda laba kun labaatan afar laba kun labaatan shan waxaa sidoo kale salaama ardayda ayagana jecel inay kusoo biiri doonaan sanadkan wax ka dambeeya oo haddan dhiganayaan birberinka amba isdiyaarinta oo halkan fadhiyaan ayagana goobta qeybta shareecada laga yaabo inay kuliyadaha kale qaar kamida ay ku biiri doonaan kulli waxaan leenahay soo dhawaada waxaadna ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka shirkan oo shir diineed ah shir waxbarasho ah shir bulshada loogu adeegayo ah shir lagu wacyigelinayo ardayda dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan degmada jowhar ardayda kasoo qaadan bedelatay jaamacadda inay kusoo biiraan jecel dhammaan isku jira qaybahaas kala duwan waxaan leenahay qof walbo intii uu soo maray ilaahay subxaana watacaala ajar iyo xasanaada ka siiyo leanna wax walbo khayra rasuulku wuxuu dhaha sal ll ly slam kullu macruufin sadaqa wax walbo macruufa waa sadaqo macruufka waa wax kastoo wanaag amraaya ama wanaag ka hadlaaya allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima khayr ma lahan ama wax lagu amaano wax lagu faano ma lahan shirarka qaarkood haddaynan ahayn wax laysku amraayo sadaqada iyo macruufka iyo heshiiska dadka dhexdooda la dhigo qofka intaas sameeya asoo ilaahay dartiis ula jeedana ilaahay subxana wa tacala wuxuu le ajir weyna sii doonaa saa darteed waxaan leenahay qof walbo shirkan kasoo qayb galay oo waxbarashada ku saabsan ilaahay subxana wa tacala ajira ka siiyo xaqiiqatan waxbarashadu haddayna khayr ahaa lahayn wax khayra maba lahaateen adduunyadu leanna ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan wuxuu usoo daray nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay ka jirto jahli weynan jahli weyn oo fara badan oo lagu qaraabo gooyey oo lagu macnaa bakti lagu cunay oo dadna nool god la geliyey oo waalid loo yahay oo xaaladdu ay adag tahay oo wallaahi wax la sheegi karo aysan ahayn halkaa lagu soo koobi karo markii diinta islaamka timiday oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ciseeyey waxay noqdeen dadka diinta hogaamiyu noqday ummaddan hogaamiyaalkuu noqdeen ilaa alaanadan maantadan la joogo markii magacooda la sheego nabiga calayhi salatu wasalaam qof walboona mid wax waajibka markuu maqlahi inuu yidhaah sala allahu calayhi wasalam waa waajib qofkaan dhihinna uu dambaabay sidoo kaleeto saxaabadii rasuulka ka barbar fidiyeen diinta ama cisiga iyo sharafta ku garab istaageen magacoor markaad maqasho waxaa waajib ku inaad tidhaa radia allahu canhu wa ardaah sidoo kale taabiciinta iyo inta ka dambayso ilaa aanadan kusii haysa diinta soo gaarsiisay markii la sheego hadday dhinteen raximahullah hadday nool yihiin xafidahullah waxaas waxay ku muteen yani waxay kor u qaadeen manaa adduunkan taladiisay kor u qaadeen ayagoo maraaya amarka ilaahi subxaana wa tacaala waxaas marka waxaa lagu gaaro waxbarasho marka waxaad ogaanaysaan wax walboo la bartona diinta islaamka u sarraysa wax kastoo kasoo manaa ka farcan mana ilaahi subxaana wa tacaala wuu fasaxiyey waxbarashada qaybeeda kala duwan way fasaxan yihiin ilaahi subxaana wa tacaalana wuu fuday doona waxbarashada qof walbo halkan fadhiya waxaan kula dardaarmayaa inuu waxbarashada ku dadaalo waxbarashada inay ku fudud markaa jeceshiidna waxaa kaaga horeysa allah subxana wa tacala ka cabsati adoo u daliishanaya qowlka rabbi subxaana wa tacala oo leeyahay waataquu allah wayucallimukum allah ilaahay ka baqa ilahay wadu mari doonaa cid walbo ilaahay ka cabsatana waxau weydiisto ilahi uu siinaya subxana wa tacaala bidaliili qowlihi subxaana wa tacaala waman yattaqi allah yajcal lahu min amri yusra qofkii allah ka baqa ilaahay umuurada u fuday doona wax walbood jeceshiid haddaa adduunya dhammaystiran jeceshiid haddao adduunya farxad la jeceshiid haddaad jeceshiid macnaa in ilaahay subxana wa tacaala dadka inta hore kaleeto dabeecadaada uu kugu milo qof dadka ku milmay oo dadka la dabeectamayna waa jeceshiid allah ka baq subxaana wa tacaala haddaad jeceshiid raalli ilaahay iyo ilaahay subxana wa tacala hortiisaana ku ceeroobin maalinta qiyaam kol baad dhima doontahay allah ka cabso haddaad jeceshiid in horumar ka gaarto adduunyadan ilaahay ka cabso haddaad jeceshiid wax walbo aad jeceshiid inaad heshiid oo caafimaad ugu horeeyo ugu horeeyo leanna qof aan caafimaad qabin waxma wax ma hami karo qof aan caafimaad qabin wax ma hami karo waa waxaa waaye waaba niyajabsaya maahno wax walbood jeceshiid waxaa laga hela allah subxaana wa tacaala ilaahay agtiisa wixii ahna waxaa lagu gaaraa cabsi allah lagu gaara marka ilahi aan ka cabsano sidoo kaleeto dardaarankii maadhaweyn aan soo jeediye lamida aan soo jeedin oo ah waxa waad soo barateene inta kale oo dhamaysan tiri doontaane waxaa laydinkaga baahan yahay ummadda wax u baahan wax sii bartaan dadka kale wax la gaarsiiyo leanna waxaad kasoo tagteen familiyo iyo waalidiin iyo walaalo aad kasoo tag guryahaadin la jooga darisaad kasoo tagteen waxay u baahan yihiin waxaad barateen in aad macnaha iyakaas uga faa'iidaysaan waxay u baahan yihiin inaad ayaka gacan qabataan wax walboo nagamida familkuu kasoo tegay iyo jiiraankiisa iyo dariskiisa macnaha meeshuu kasoo tegay waxaa looga baahan yahay waxaad baratay dhaqankoor u baahan inuu ku intifaaco haddaa caafimaad ka baratay uu adeega caafimaad haddaa baratay maamul wanaag maamul wanaag macnaa sidii biyada loo hormarin lawa aragteen hadda xaafadaha markaad socotid ku farxi maysid meelaha qaar qashin waxbaa iska daadsan xafaayadiiaa daadina caafimaadka waxaas uma fiicna nidaamka maamulka uma fiicna sidoo kale sharciyada islaamiya dadka shareecada barta iyadana uma fiicna marka inaad wacigelisid dadka magacaayo markaad adna wa waxbartid amaad wacigelisid war wax qashanaati qashanaa dhigtay jidka lama yidha marka hooyo ama aabo ama waalid waxaa idinka codsanaa xoogaa arrimaha ma fiicna caruurtayna meesha fadhiisanaysa waalidkayna meesha soo maraaya aan waxaa iska ilaalino caafimaad ahaan ma u fiicna wacyigelin waxaa inuu samaysid oo dadka u sheegtid nadaafad darida dhibaataday leedahay meelay ku fiicantahana ma jirto arrimahaas xaqiiqatan markaad meel aadid ama waddankan meel ka mida u baxdid waa soo masayraysaa waddamadan sida loogu taagan yahay dada u taagan oo xaqiiqatan aan hal marna manaa ka daalaynin sida nadaafadda uga shaqeeyan keliya hadday macnaha wax yar la arkona waxawaaye bilic daro waayo waxaa hadda qaab daro ah hadda waxaan jecelnaa maalmahan dhanka baraha bulshada aada ugu jirna waa aragtee dhallinyaradayna markay xisada ka baxaan ba isla markiiba waddada dhexdeeda ay ku qabsadaan kiliba yaryar iska duubayaan meesha aad kiliba kusoo duubayso haddii xafaayadaadsantaa ka waran oo adiga markaad muuqaalkaaga inaad soo dhigto jeceshiid baraha bulshada ama kilibka soo duubtay xafaayadihii iyo qashinkii wixii uu soo qabsado waa dhibaato marka waxa annagaan u baahannaha wax dhow ma ahan waxay nooga baahan yahin waxaasoo dhan
hagaag markana maamulaha guud ee jaamacadda joobka ee farceeda magaalada jawahar ayaa munaasabada kasoo jeediyay hadallo kooban
jaamacadda dhigata iyo kuwa kusoo biiraayo waxaa leeyahay soo dhawaada xafladan ulijeedkeeda ama macnaheeda waxaan rabaa inaa soo koobo maadaama xili qudbada aan ku jirno marka jaamacadda waxyaabaha ay bixisay iyo jaamacadaha waxa ay bulshada u hayso dadkii hore ka sheekeeyey inaa kusii dheeraada ma rabo jaamacadda bulshada waxaa u hayso waxaa idin qayb filan macalimiinta idinkii waxa idin soo dhigo oo dhan inay jaamacadda joogkii ka baxeen kulli saasa markaa imam shaafici waa laga helaa sheekh xanafi waa laga helaa horseed waa laga helaa sheekh xasan barsan waa laga helaa maanta waxa waa mataqaanaa iskuol aan laga helin male macalimiintii ka kala jirsa weliba waxaa dhihi karaa macalimiinta kulli kala soo ku jiro inay jaamacadda ka baxeen marka taas waxaa keenay jaamacadda inay waqti dheer ee bulshadan maaragtay wax soo qabatay taas waxaa ugu mahadcelineynaa marna macalinkeyga marna gudoomiyihii guud professor cabdilcasiis aagane saa ku mahadsan oo sababtoo ah muddo badan ee waqti geliyay jaamacaddan inay meeshaan timaado waxaa xasuustaa xiliyada qaar jaamacadda empowerto waa waqti halkaa macalimiinta lagu keeni jiray in qarashkooda maaragtay jaamacadda ay gaar bixi jirtay oo xabar laga bixi jiray oo gudoomiyaha uu bixi jiray maanta alxamdulilah waxay gaartay in maanta waxwaa mataqaanaa ayada jaamacadda iswado runtii ardayda hadda oo scholarship la siiyey oo lacagtii lagu qabanayo waxaan rabaa inaan idiin sheego jaamacadda lacagtaas kuma filma laakiin jaamacadda waxaa kabta hay-ad la yidhahda insaaniya foundation ee leedahay jaamacadda marka ardayga wuxuu dareemi karaa lacagta laga qaada inaysan ku filleen in jaamacad lagu dhigto marka ardayda qaara waxay dhahayaan lacagtaas waa badan tahay iyadoo scholarship waa badan tahay ay leeyihin marka ma ka warhayaan marxaladda iyo sidaa wax ku wadno marka kolley howlahaas in jaamacaddan socota iyo in jaamacaddan howlaheeda sii socota iyo waxaa aada ugu mahadsan kolley professor cabdicasiis oo kolley runtii wuxuu mataqaanaa nin jowhar u hiliy aan dhihi karaa sababtoo ah jowhar anaga jaamacadda joogkii ka hor jaamacadda ma jirin haddana waa dareemi kartaa jaamacadda badanaa jiraan marka soo dhawaada ardayda cusub soo dhawaada wiji furku soo dhawaada marka waxaa idinka rabaa idinkoo jaamacadda ardayda cusub inaad la qabsataan jaamacadda kolley ardayda jaamacad markay bilaabaan waxaa laga yaabaa inay culeys dareemaan sababtoo ah arday aan weli jaamacad soo dhigin jaamacadda inay culeys wax weyn tahay sababtoo ah aniga ka mid ah markaan jaamacadda bilaabaya maarata culeysaan dareemaya marka ardaydana kolley inay lamid yihiin arjeena sababtoo ah waxwaa mataqaanaa laakiin marka loo qabsado marka inta jaamacadda kala qabsanaysaan waa idin wadaynaa saaxiibaan idin kala dhiganaynaa dagaal badan ma jiraayo marka insha allah haddii ilaa yidhaahdo laakiin markaa la qabsataan dagaalka markaas oo noo bilaabana insha allah waxaan rabaa inaan kusoo gunaado jaamacadda waxaa aada ugu faraxsanahay in sanadkan aan kusoo kordhinay kulliyadda computer science-ka oo arday fara badan aan qabanay inta kale waa xaadiri ahaayeen oo caafimaadka qaybtii ebiska ama economic management scienceska way macnaha kuwaas way socday barnaamyadaas sida business administration public administration general nursing public health adiga barnaamyada guud waa jaamacadda waa laga helayo marka hadda laakiin waxaa aada noogu soo biiray aana maaragtay aada ugu diyaar garoonay laabka diyaar waayo oo i t da lagu baranaya marka maadaama dunida hadda ay technology marayso kulley maaragtay in dadka ayadda qaar technology i t ardayda qaara i t xiiseynayo aniga waxaa kamid ahaa dadkii i t da bartay labada konton iyo labada jaamacad simid ka qalin jiriyay macalinkeygana professor cabdicasiis bo jaamacaddan jaamacadda joogkii maaragtay gudoomiyahooda guud ninka ah ayaa maado iisoo dhigay ma xasuustaa markaa markuu masterka kulley dibadda uu ka imaaday marka runtii waa in la barto technolojiya way wanaagsan tahay haddana theorygana in la barto way wanaagsan tahay oo maadooyinkan kale la barto hadda marka technolojiya anaga hadda kuma shaqeyno warshado waaweyn ama wuxuu mataqaanaa meelo software lagu diyaariyo waaweyn hadda wadanka ma jiro ardayga oo self inuu shaqeysto oo gooni inuu maaragtay si gaar u shaqeysto oo waxyaabo ada applicationna uu sameeyo keliya maahan hadda warshada ama kambaniyada waaweyn oo loo shaqeeyo mala fursadaha oo i t da waa yar tahay macnaha shaqada marka loo fiiriyo marka that's why ay dadku u yaryihiin haddii shaqada kambaniya waaweyn wadanka ay lahaa lahayd i t daa badan lahayd marka taasaa macnaha dareemayso hadda caafimaadka oo kale aadaan loo bartaa sababte sababto uwaaga dhexdiisa aa qabashee ka furgartaa sababto xirfadda haddaa barato dadkaa daaweynaya u ubaahan yihiin dadka waa xanuunsadaa waxay ubaahan yihiin maarata wacyigelin waxay ubaahan yihiin in wax loo sheego maadooyinka kale dowladda dowladda waaweynta wadanka o dhan haysta soo maa waxyaabaha management oo kale maaragtay in la barto marka waxyaabahaas in loo barto waxaa keenaya fursadahoodaa badan marka marka waxaan rabaa inaan soo koobo waqtiga muhiima anaga waqtikeena shaqooyinaan u yaalaan runtii waxaan rabaa inaan ku hormaro ardayda cusub insha allahu tacaala ardayda cusub waxaan ku wargelinaa in toban iyo toddobada bisha ama khamiis soo socota in duruus toos ay u bilaabo muddo marka waxaan rabaa ardayda cusub inaan u sheego toban iyo toddobada bisha khamiiska inay bilaabo muddo markaas kadib markii ganaasyada loo furmaan ayaa waxaan kala saari doonaa sidii hoo mataqaanaa ganaasyada ay u qaybsami lahaayeen iyo cidda fulteed aadaysa iyo cidda baarteed aadaysa insha allahu tacaala markaasaan qeybinaynaa marka ardayga waxaa loogu baahan yahay ardayga cusub ardayga cusub waxaa loogu baahan yahay inuu soo qaato buug note buug yaro note inuu soo qaato oo macalinka wax dhigaayo wuxuu sheego inuu ku qorto yani ardayga inuu gacmo laalaabo xoogaay waa laga fiican yahay marka ardayga inuu buugnood soo qaato xafiiska markuu gurigiisa kasoo baxaayo isoo kala kaciyo wiil qurux badan gabar qurux badan iskasoo dhigto qof jaamacad ku wajaha inuu iskasoo dhigo sida hadda wiilal oo hore fadhiyaan oo kale waa macnaha gabdhaha banaanka hadday arkaan waaba jeclaanaya sidii soo labisteen marka saasoo kale loo baahan yahay qofka inuu isoo diyaariyo sababtoo ah adigoo waxoo mataqaanaa kala raaraca adigoo wejiga iska soo dhaqayn haddaa jaamacadda timaad xoogaa waa ceeb qof maarata addiinig ahaan inaan u ekaataa la doonayaa marka ardayda cusubaa la hadlaa weli ardayda cusubaa ku dhex jiraa marka ardayda cusub waxaa kaloo loogu baahan yahay inay maaragtay xaaditaanka ay badiyaan sababtoo ah inay la qabsadaana doonaynaa inay soo xaadiraan mar walba xiisada aysan ka baaqanin haddii hadda aan la qabsanin culeysyaa ku qabsan doona culeysyada ku qabsan doona waxaa ka mid ah waxaa jiro jaamacadda attendance shield aa jiro oo lacag lagu jaajgareeyo halkii marnaaso waa saddex doolar sababta loo jaajgareynayo waxaa waa ardayga hadduusan jaamacadda soo wargelinin ama xanun uu ku maqnayn ama geelu ku maqnayn saddexdaas doolar waxaa mataqaanaa automatically ardayga waa inuu bixiyaa waxaa loo sameeyeyna waxay ahayd in jaamacadda ardayga lagu kontaroolo ardayga quality oo yeesho ardayga waxaa mataqaanaa macalinka galaaska ku jiro inuusan dareemin maaragtay cajis sababtoo ah labaatan arday hadday galaaska dhiganayso oo ardayda o dhan gabdiyaan ee laba kamida timaado macalinka xataa xiisada ma wadi karo marka waxyaabahaas aan sameynay marka waxaan kudaidinula daarmaa inaad xiisada aada ugu dadaashaan maaragtay imaanshaheeda maadaama aada marateen inaad dhigitaan jaamacadda jubkeeda waxaan kaloo idinkula dadaarmaa maaragtay waxaan kaloo idin sheegaa fursad inay jirto oo muhiim ah maadaama hadda ardayda jaamacadda kamid tihiin qofka haddii ardayga la diiwaangeliyo wuxuu kamid noqday ardayda jaamacadda marka dhammaan kuwa baqan oo maaragta kuley oo ama fasax qaatay oo aan wacday oo arday cusub aan imaanin insha allahu tacaala maaseja ugu direena ardayga marba haddii la diiwaangeliyo anaga fursad aan u bilownaa shalay banaankaa joogtay laakiin hadda waxaa idin sheegaa fursad jaamacadda idin hayso waxaa kamid ah qofkii saddex arday hadda waa dareemi kartaa jaamacadda ummaddii ardayda isku shugeen qaaraas oo laabanayo qaaraa nasiib u yeelanayna inay baasaan marka ardayda cusub waxaa fursad siinaynaa muhiim ah qofki ardaygii cusub oo saddex arday isaga la yimaado oo madaxa diiwaangelyaha farta ka saara isaga waa geri waxba laga bilaabo saddex arday fursadaas fursadaas macnaha maanta idiin bilaabatay shalay banaankaa joogtay laakiin hadda arday jaamacadda dhigtaadkii marka qof kasto oo karti leh oo rabo inuu waxawaaye waxbarasho free uu helo oo waxa lacag laga qaadin oo doonaayo waxawaa mataqaanaa wuxuu la xiriira haddii ilaah yiraahdo maaragtay madaxa diiwaangelinta ama madaxa diiwa admishinka jaamacadda guudahaan intaasi aan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka waxbarashada raadiga isna oo aad ka dhageysaneyseen siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mega artis tan intuu socday barnaamijka waxaadina socodsiinaysa anigoo ah saare cabdi xuseen dhankii farsamadana oo injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mitaciinkiisa sidaa io nabadgeliyo